waa tahay akhyaarta hawada nagala soconaysay halkaad naga dhegaysanaysaan waa shabakada wararka ciiga dot com warbaahinta s c ayaa tan iyo shalay waxaa kusoo baxayay warar sheegaya in xubintii golaha khusuusiga ee beesha cigaalaanleeye ay beeshaasi ay bedeshay islamarkaana lagu bedelay salebaan aadan cilmi nin kaloo beeshu ay soo xulatay haddaba caaqilka beeshaasi ismaaciil maxamed koorey ayaa shabakada wararka ciiga dot com weydiisay arrimaha waxaa ka jira iiso dhaceen
bismi illaahi raxmaani raxiim anigoo ah caaqil xaaq ismaaciil maxamed kooreeye islamarkaana caaqilka beesha cigaanaleeye waxaan warbaahinta u sheegayaa warka ay sii daysay warbaahinta jidbaale odhanaysaa in la bedelay salebaan aadan warkaa wax ka jiraa ma jiraan salebaan aadan damela meeshiisii isaga jooga beena markii hore waa naloo sheegay booska isagaa iskale salebaan aadan marka caaqil maxaa keenay in xubnahan la kala bedbedelo idinku aada kala bedbedelataan qoladan kalena iyana waxay leeyihin meeshaan lagu qoray arrimaha bal dhegeystayaasha afainosi
markii hore been baa la sheegay la leeyahay salema meeshii waa ka tegey markaasna baaritaan baanu galnay markii aanu ogaanay inuusan meeshiisii ka tegin oo meeshiisii joogo ayaanu u garanay salebaankii markii hore joogay meeshiisa isagaana ku qoran oo ig dadka ku dhegeysanaya caaqil ee gudaha dibadda kaa dhegeysanaya beeshaada ay beesha dadka dhegeystayaasha kaleba maxaad u sheegi kartaa wax cuntamaya ugu dambeyntii adoo soo koobay
waxaan u sheegaynaa in meesha uu leeyahay salebaan aadan cilmi mar haddii meeshiisi uu joogo sidii buu jooga ninka kale lagu qoray ee isna lagu ban soo bandhigay waa kuma ku bedelateen isna idaanu ku bedlanay ma jirte ninkaasi meeshiisi isagaa jooga